yasiino aad baad u mahadsan tahay waxaan baraanayaa afka soomaaliga muddo saddex sano iyo bar barashada afka soomaaliga ayaan bilaabay kadib markii dalka ruushka aan kula kulmay nin ruusha oo ku takhasusay cilmi baarista afka soomaaliga waa nin waa calin aad u weyn oo dadka dad soomaaliyeed aad ay u yaqaanaan ninka magaciisa waa george capchits waa kadibna ninkii ayaan noqday macalinka macalinkii ee afka soomaaliga isaga ayuu igu dirigeliyey inaan bilaabo barashada afka soomaaliga
george captain waa ninkii isagu ka hadli jiray radio moscow iyo gabadhii kale maxaa la oran jiray inuu ruush ka hadli jirtay waa zoya waa gabar ruusha oo muddo dheer ka shaqayn jirtay idaacadda moscow labaduba waxaan u gartay inay yihiin dadka af soomaaliga aadka u yaqaano oo macallimiinta ku ahaa sah sah weeye intii marka af soomaaliga aad baranaysay saddexdaa sano iyo barka muddadaas ilaa iyo haddan markaad qiyaasto heerka af soomaaliga aad ka joogto qofkii baranaya afruushka oo kale ama jabaaniiska baranaya ama carabiga baranaya oo kale sidee buu af soomaaligu yahay ma af adagba ma mid kuwaa la simanba marka waayo aragnimadaadii aad heshay haa waxaan u malaynayaa in afka soomaaliga aad aad u wadaag yahay magaciisa waa afka ugu kala kala duwano afafka kale oo reer yurub sida afka ruushka oo kale waxaana u malaynayaa in af soomaaliga aad u qurux badan yahay yuusuf caanagel ama ninka la yidhahdo alexander shukof aad ayuu u baaraa af soomaaliga marka waxaan wax ka weydiiyey bal maahmaahyaha afka soomaaliga ilaa iyo hadda inta uu hal iyo laba uu nooga sheegi karo macnahooda iyo sida ay u soo jiiteen isagoo haddii ay suurtagal tahay isbarbar dhigaya ee mahmaahyooyinkaas haddii mahmaahyooyin la midihi ama mahmaahyo la midihi ay ka jiraan afka ruushka oo kale waxaanu yidhi waad mahadsantahay yasiino mahmaahiyada soomaaliyeed aad bay tiro badan yihiin mahmahiyada mahma badan aniga man man garanayo nasiib darro laakiin mahmahiyada badankooda ayaan ka bartay macalinkay oo ah ninka george capchits oo ruushka jooga mahmahiyada ka mida oo aad aad aan u jecelahay waxaa weeye hubsinimo halbalasista ki kale waxa weeye soomaalidu been waa sheegtaa beense ma mahmaahdo ki kale waxa weeye raag waa shaah dumarna waa sheeko aad baan u jecelahay mahmaadan xataa dadka ruushka ayay leeyihiin mahma badan oo macne badan leh laakiin sidan u malaynayo mahmaahiyada soomaaliyeed way ka taajir yihiin way ka fara badan yihiin